haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa toddobaadkan sheegay in loo baahan yahay sii xoojinta ammaanka caasimadda isagoo guddoomiyey shirka amniga caasimadda ayuu sheegay in guur laga gaaray xaqiijinta amniga magaalada muqdisho taasoo uu sheegay inay wax ka beddashay nolosha dadka wuxuu tilmaamay inay ka hortageen weerarada al-shabaab ciyaal weerada ka ganacsiga isticmaalka maandooryaha oo uu sheegay inay qayb ka yihiin amni darrada isagoo sii adkeeyey amarkii xakamaynta hubka waaweyn ee caasimadda lagu dhex watay
jid dheer baynu aynu haynaa oo loo riyaaqay shacabkeennu ay aada iyo aad u soo dhoweeyeen wax ka beddelay noloshii magaaladan muqdisho wax weyn ka beddelay ay u muuqatay in muddo dheer oo degmooyin ka mid a magaalada caasimadda ay dhibaato ay la soo rafanayeen ay la soo galgalanayeen in muddo kooban oo bishii ramadaan gudaheeda ah ee arrintaasi lagu zuuliyey munkar adag oo yaallay oo isugu jiray dembiilayaal ay ugu horreeyaan khawaarijta ay ku xigaan ciyaal weero kuwii loo bixiyey ay ku xigaan kuwii daraagga iyo khamriga iyo canabka ee ka ganacsanayay iyo kuwii kale ee xashiishka iyo maandooriyayaasha kala duwan magaaladan dhinacooda kaga shidayay dabka ee dhibaatada ku hayay dadka ee muddadaas kooban ayaa si weyn wax looga qabtay waana guul waaye marka mar walba inaan dardar gelino oo leebalka ugu sarreeya ee dowladda in mar walba ay ay noqoto caasimadda iyo amnigeedu hotline oo maalin walba iyo habeen walba aan ku jirno waa laga maarmaan hay-adaheen amnigu waxay suurto geliyeen bacdallahi in mas-uuliyiin ay tagaan bakaaraha oo ay kasoo adeegtaan qaar badan oon arkay oo rag iyo dumar le oo xildhibaanaa way tagaan magaalada way furantay waxaa noo dhiman waa wax yar waxyaabaha muhiimka oo runtii qeyb weyn ka qaatay amniga oo xukuumaddana tallaabooyinka wanaagsan ee loo bowey ahaa aan uga mahad celinayna shacabka soomaaliyeed siday noola shaqeeyeen iyo siday hay-adaha amnigu uga hirgeliyeen iyagana hay-adaha amniga waa uga mahad celinayaa waxay ahayd arrintii xakamaynta hubka oo qeyb weyn ka qaadatay qeyb libaax in magaaladu ay degto in la waayo isku dhuumashadii iyo isdhexgalkii in la waayo xabaddii la iska ridaayey iyo dagaalkii iska socday isku dhicii ciidamada waxaasoo dhan inay hoos u dhacaan ama la waayo ayadana waxaa keenay xeerkii ama qaraarkii xukuumadda ee xakamaynta hubka
dhinaca kale hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ee nisa ayaa toddobaadkan gacanta ku dhigtay saanad ciidan oo loo waday al-shabaab kuwaasoo laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha iyo dekedda muqdisho sida uu sheegay wasiiru dowlaha amniga maxamed cali xagaa wasiiru dowlaha ayaa sheegay in lasoo qabtay toban qof oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin soo dejinta badeecadda lagu soo qariyey saanadda kuwaasoo ay ku jiraan ganacsato haysata shati ay wax ku soo dejin karaan
ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadsuugidda qaranka ayaa dekedda muqdisho ku qabtay alaabo ay ciidamadu isticmaalaan oo ay ku jiraan saanad ciidan kuwaasoo loo waday khawaariijda al-shabaab sirdoonka soomaaliya ayaa si dhow ula socday saanadda ciidan ee lagu soo dhex qariyey badeeco ganacsi ahaan dalka loo soo gelinayay niisa ayaa sidoo kale la socotay dhaqdhaqaaqa iyo xidhiirka shabakadda ballaaran oo kala joogtay dibadda muqdisho iyo gobollada kuwaas oo ka wada shaqaynayay soo iibinta soo rarista soo dejinta dekedda ilaa gaadhsiinta gacanta khawaariijta dhammaan shabakaddii ka shaqaynaysay arrintan oo ka kooban in ka badan toban ayaa niisa ku guulaysatay inay gacanta ku wada dhigto iyadoo qofna uusan ka baxsan dhanka kale sidoorka soomaaliya wuxuu gacanta ku dhigay alaabo u socotay cadowga oo laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cabdille cismaan aadan cadde dadka loo qabtay hawshan waxaa ku jira ganacsato kuwaasoo dawladdu siisay oggolaansho inay waddanka keenaan waxyaabaha ay u baahan yihiin dadkeennu laakiin taa beddelkeedii waxaa muuqata in dalka soo geliyeen walxo halis ah oo dalka iyo dadkaba dhibaataynaya
haddaba falanqeeyayaasha amniga siday u arkaan hadalka ra-iisul wasaaraha ee ah inay sugeen amniga caasimadda iyo howlgalkii dhowaan ay nisa ku qabatay saanad militari oo shabaab uga soo degtay dekadda iyo garoonka diyaaradaha ee muqdisho waa kan axmed kaboole oo ka faallooda amniga oo arrinkaasi aan wax ka weydiiyey
ra-iisul wasaaraha khudbadiisa markaa fiiriso waxay runtii u eg tahay dhiiragelin maadaama uu yahay madaxii xukuumadda labadii bilood ama saddexdii bilood oo ugu dambeeyana ciidamadii lagu soo tababaray uganda ama mas-uuliyadda magaalada muqdisho loo dhiibay ay waxaa moodaa in ay ifafaalo fiican keeneen oo bilow amni magaalada muqdisho laga dareemayo marka dhiiragelin ayay u ahayd ciidamadii ka shaqeeyey iyo sidoo kaleeto waxaan is leeyahay in quluubta shacabkana la tuso magaalada muqdisho inay amni tahay al-shabaabkiina laga saaray badankooda ama ay yaraadeen qaraxyadii iyo isku dhacyadii magaalada muqdisho ka dhici jiray marka dhiiragelinay u ahayd waxaa kaleeto aada iyo aada runtii khudbadiisa xoojinaysay iyo hadaladiisa dhiiragelinta ah agabkii lagu qabtay dekedda meeshaas marka waxaa moodaa ciidamadii markii amnigii guud ay sugeen in haddana ay wakti u heleen in ay shabakadaha magaalada ka jira ama haraadhigii nimanka al-shabaaba isku xirxiran oo dhuumaalaysiga magaalada ku jooga inay heli karaan oo sirdoonku aada iyo aad hadda uu shaqaynayaad mudda maadaama la helay al-shabaabkii c v c kaal ah ama joogta ah magaalada lagula dagaalamay haddana ganacsigii ay ku dhex dhuumanayeen iyo shakabadihii shabakadihii la shaqaynayay in la ugaarsanayo marka dhiiragelinay ahayd dowladdu way ku faanaysay runtii howlgalkii ay samay saddexdii bilood ugu dambeysay oo ilaa rabadaankii aan qaraxya iyo dhibaato weyn oo aysan magaalada ka dhicin marka dhiiragelina way aadaas leenaha
waa gartay marka in hadda container saanad military oo shabaab ay leedahay lagu qabto dekedda muqdisho maxuu ka tari karaa amniga dadaalada ay dowladda amniga ku sugayso
runtii waa tillaabo weyn sababtoo meesha kuteerarka maanta laga qabtay waxay la micno tahay in agab iyo saaradda militariga inay al-shabaab u gudbi jirtay marka waa waktiga ugu koowaad oo as leenahay oo aniga gaar ahaan as leeyahay in maaragtay laga hortegay sababtoo qalabkan waa qalabkii ciidamada waa saaradihii ay u baahnaayeen al-shabaab oo ay magaalada kusoo geli lahayeen sidii hubka iyo ciidankii dharka ay usoo isticmaalaan marka waxaa moodaa tillaabo runtii hore loo qaaday ama hay-adda ay nabad sugiddu ay ku tillaabsatay iyo hay-adaha amniga taasuna waxaa keentaa is leenahay wakhtiyadii ugu dambeeyey in isla xisaabtanka iyo xufnaanta hay-adaha dowladda ay aada iyo aad ugu celcelinayeen madaxda qaranka marka waa tillaabo fiican wiiqaysana runtii al-shabaab
kaasi waxa uu ahaa axmed kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga kuna sugan magaalada new york dhegeystayaal barnaamijkeenna dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waxaana dhacdooyinka toddobaadkaas soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal